tandure waa mahadsan tahay waa sidaas sheegtay waxaan la soo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha uu hogaaminayay ee kasoo qayb galay shirki bisha toddobadeeda london lagu qabtay ee muhiimad weyn u lahaa dalka soomaaliyeed marka shirkaasi runtii wuxuu ahaa mid oo mustaqbalka soomaaliya wax weyn ka tari doona sababtoo ah arrimaha looga hadlayo waxay ahaayeen arrimaha ugu muhiimsan soomaaliya maanta khuseeya oo ay ugu horeyso dhanka amniga iyo dhanka cadaaladda iyo xagga maamulka lacagta maaliyadda in oo soomaaliya laga caawiyo oo adduunweynuhuna ay focuskooda maanta saareen oo ay isugu yimaadeen konton iyo laba dawladood oo kasoo qayb galay shirkaasi oo dhammaantood ay runtii arrintaasi si fiican uga warrameen in soomaaliya gacan weyn laga siiyo sacaayatul wasiir ma jirtaa cid ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga britain ee aad kulanteen waxaan is aragnay wasiirka gaashaandhigga ee dal dawladda ingiriiska oo aan wakti dheer isla qaadanay oo aan ka wada hadalnay iskaashiga dhanka amniga iyo militariga ee labada wadan sidoo kale waxaan is aragnay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan ingiriiska iyo waxaan kaloo booqday xarunta ciidamada maritimeka ee european unionka ay ku leeyihiin duleedka magaalada london marka waxaa kaloo aan ka hadlay institute la yidhaahdo ruusi oo ku yaala centerka magaalada london oo ay isugu yimaadeen saraakiisha ugu sarreysa ee wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ingiriiska dhammaantood runtii waxaan aad uga wada hadalnay in soomaaliya baahida maanta ay ka jirto ugu weyn tahay in xagga amniga laga caawiyo in waxa maanta arrintaas dhibaatada amniga ee soomaaliya ka jirta aanay ahayn mid u gaar ah soomaaliya balse ay tahay dhibaato khusaysa adduunweynaha oo dhan oo ay ugu horeyso dowladda ingiriiska laftigeeda iyo gobolka geeska africa loona baahan yahay in maaragtay gacan weyn laga siiyo soomaaliya xagga amniga iyo dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed waana aad baan isugu afgaranay wixii arrimahaas ku saabsan ah oo dhan sacaatul wasiir cabdixakiim fiqi waxaa jirtaa in ciidan ilaa iyo saddex boqol gaaraya oo duleedka ee baydhabo joogay ay gadoodeen iyaga oo ka cabanaya maaragtay xuquuq la-aan marka ciidamada dawladda mishaarka ma siisaan daandurey duruufo waa jiraan oo ciidamadeena ay ku sugan yihiin iyo inaanay dawladda awood u lahayn buuxda in ay ciidamadaasi baahidooda oo dhan ay bixiso ay ay haqabtirto mushaaraad wada siiso maadaama wadankii dhaqaalihiisii iyo kaabiyaashii oo dhaqaalaha oo dhan ay baaba-een run kuwo badanna dawladda waxay siis mushaar bay siisaa kuwo kaloona waxay siisaa ooy ooy awood u heshay inay raashiin iyo lacago raashiin ay siiso marka runtii duruufaha laakiin ay ciidamada ay ku shaqeeyaan waa duruufo ay ugu dhabar adeegeen oo ay ku muujiyeen wadaninimo oo ay ku mudan yihiin in lagu ammaano ayagoon runtii noloshoodii aan lagu haqabtirin waxyaabihii ay u baahnaayeen laakiinse dadaal fara badan ay dawladda ugu jirto sidii ay u heli lahaayeen mushaar joogto ah iyo cunto joogto ah iyo daawo joogto ah intaba iyo sidoo kale sidii loo daryeeli lahaa agoonta kuwa geesiyaasha ee ku dhintay dagaalada laftigoodii waxaan rajaynaynaa in bilooyinka soo socda arrimahaasi ay dawladda guul weyn kaka gaari doonto oo ay ciidamadaasi wada gaarsiin doonto doonto mushaarka ay u baahan yihiin taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka bay colonel maxamed cabdiraxmaan ayaa idaacaddan v o e da waxa uu u sheegay in ciidamada magaalada baydhabo galay ee gadooday ay dhibaatooyin geysteen isugu jira dhac iyo kufsi sow taasi ma dhaawacayso sumcadda aad hadda dibadda ka raadinaysaan maxaadse ka qabanaysaan haddii aad tahay wasiir gaashaandhigga arrimahaasi ciidamada runtii waxaa jira dad oo soo labista dharka ciidamada oo aanay ciidan ahayn oo markaasna dhibaatooyin iyo dembiyo ku gala dhibaatooyina ku geysta magaca uniformkaas ciidanka oo ay meelaha ay kasoo heleen ciidankeena runtii waa ciidan geesiyaal ah oo mar walba oo ku jira frontiga cadowgana la dagaalama naftooda iyo dhiigooda qaaligaana u huray runtii marka ma aniga ma ma qabo inay ciidamadeenu ay dembiyadaas ay geysteen laakiin dadka ay geysanayaan ay yihiin dad labiska ciidamada intay su meelaha qaarkood ay ka helaan ay kusoo labistaan oo shacbigana ku dhibaateeyaan wax loo dulqaadan doonana ma noqon doonto waxay noola mid yihiin sida shabaabta ayaan ula dagaalamayna ayaan ula dagaalamayna kooxahaasi arrintan gaarka oo aad hadda baydhabo ka sheegtayna aniga maadaama halkan aan joogo waa baaraynaa oo maaragtay baaris baan ku samaynaynaa laakiin ciidankeenu runtii waxay mudan yihiin ammaan iyo in lagu sharfo hawsha ay maaragtay qaranka u hayaan iyo sida ay ugu dhabar adeegaan dhibaatooyinka iyo duruufaha ay ku jiraan sacaatul wasiir ugu dambaysta ee waxaa jira warar sheegaya inay hakadeen howlgalladii ciidamada arrintaasi maxaa iga sheegi kartaa dagaalka sidaad ogtahay qorshuu u baahan yahay qorshihiisa un baa lagu jiraa oo wax hadda istaagay ma jiro oo waxaan isku furnay jidkii oo isku xirayay caasimada muqdisho iyo baydhabo dhowaan oo ay baabuurta iyo maaragtay rakaabka dadkaba si caadi ay maraan waxaan kaloo ku tala jirnaa inaanu isku furno jidka isku xira jowhar iyo beledweyne sidoo kale qorshaheena wuxuu ku jiraa marke ilaa iyo baraawe inaanu maaragtay isku furno iyo kismaayo marka qorshahaasi ciidamada ma nasan doonaan mana maaragtay ka hari doonaan ilaa cadowga ay ka saaraan waddanka inta ka dhiman goobaha ay weli gacanta ku hayaan oo dhan laakiin sacaatul wasiir waxay dhagar allaho waxaa sheegtay adiga hadda london intaa joogtay in howlgalkaasi uu hakaday lacag la-aan idin qabsatay awgeed arrintaasi ma jirto maa leedahay duruufo waa jiraan ciidamada qalabka sida soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka duruufo dhaqaale ayay ka jiraan oo ciidankeena walow hadda cunaqabateyntii la qaaday weli laakiin ma helin rasaastii iyo hubkii ay u baahnaayeen ee ay maaragtay la rabay inay uga gan- gacan sarreeyaan oo ku jibiyaan cadowga marka laakiin dadaal badan ayaa socdo ay dawladda wado oo sidii loo qalabeyn lahaa ciidanka sidii loogu heli lahaa taakuleynta ay u baahan yihiin hadday noqon lehed ayaga daryeelkoodaba waxaan rajaynaynaa arrimahaas oo dhan inay dawladda guul ka gaarito muddo dhow